bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacalى babu ma jaءa ana اlimama daamin wاlmuؤdina mu'tamanu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid ana alimaama imaamku daaminun inuu yahay midkii damaanayo wixii naqsi ahoo salaada ku yimaado ee isaga markaa xaggiisa ka yimaado inuu damaanayo waalmu'adina mu'adinkana mu'tamanun weeyaan mid la aaminayo waqtigaasna lagu aaminay labadaba marka mas-uuliyad waaweynay haayaan qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaamu bnu sulaym wa abu muaawiyata wahuwa abuu mucaawiyata adariir muxamed bnu khaasim can ilacmash can abi saalix wahuwa abu saalix asamaan magaciisa dakwaan ayaa la yidhaahdaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slama nebigu wuxuu yidhi alimaamu daaminun imaamku waa mid wax damaanayo damaan ay korkiisa tahay waalmu'adinu mu'tamanun mu'adinkuna waa mid la ammaanaystay allaahuma yaa allahu allow arshid ila'immata a'immada hanuuni waqfir lilmu'adiniin mu'adiniintana u dembi dhaaf qaala wafi lbaabi can caaishata wasahli bni sacdin wacuqbata bni caamirin qaala alimaamu abu ciisa xadiidu abi hurayrata rawaahu sufyaanu athawriyu waxafsu bnu khiyaad wagayru waaxidin baa wariyeen can ilacmash bay ka wariyeen can abi saalixin can abi hurayrata can اnabiy sal اl ly slam warawaa asbaatu bnu muxamedna waa wariyey can ilacmash buu ka wariyey qaala xudidtu can abi saalix riwaayadan marka maxay ku tusaysaa inqiaac leanna acmash wuxuu leeyahay xudidtu waxaa la ii sheegay oo abuu saalix xaggiisa la igaga sheegay can abi hurayrata can inabiy sal alla ly slam marka xadiidku waa iskhilaafay qaarna waxay warinayaan alacmash can abi saalix qaarna waxay leeyihiin alacmash qaala xudidtu qaala warawaa naaficu bnu sulaymaan can muxamed bni abi saalixin can abiihi can caaishata kanna waa khilaaf kale oo musnadu abi hurayraan haynay hadda waxau noqday musnadu caaisha can inabiy sal l salam hada alxadiid qaala wasamictu abaa zurcata ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo xadiidu abi saalix can abi hurayrata asaxu min xadiidi abi saalix can caaisha abuu saalix markuu caaisho ka warinayo marka abu hureyre uu ka warinayo xadiidkan midda abuu hureyre xoog u yeelay asaxudaana de ma keenayso saxiixnimo ogow qaala wasamictu muxamadan waa bukhaari yaquulu xadiidu abi saalixin can caaishata asaxu ka caaisha asaxsan buu yidhi qaala wadakara can caliy bni اlmadiniy anahu lam yuhbit ma sugin imaam lbukhaari baa sheegay caliy bn madini buu ka sheegay anahu lam yuhbit xadiida abi saalix can abi hurayrata ma sugin walaa xadiida abi saalix can caaishatana ma sugin fii hada oo baabkan ku saabsan marka cali bnu lmadini waa daciifinaya isaga labada dariiquu ka imaanaya xadiidkan marka daara qutni fi lcilal waxa uu yidhi can ibraahima bni xumayd anahu rawaahu can ilacmash can rajuli can abi saalix dariiqa asagana waa kaasaayo bayna alacmash iyo abi saalix rajul baa u dhexeeya mubham ah wa qaala alacmashu haddana acmashu wuxuu yidhi waqad samictuhu min abi saalix waanan ka maqlay marka waa dhici kartaa inuu ka maqlay mar mar kalena in waasito ou ay jirto riwaayat lacmash can abi saalixna oo aan xadiidkan ahayn saxiixeynkay ku sugan tahay laakiin waxaa laga hadlayo waxay tahay acmash xadiidkan abu saalix ma ka maqlay ayb imaam axmedna xadiidka uu soo saaray musnadkuu ku soo saaray can macmar wathawriyi can acmash can abi saalix meel kaloo haddana ku soo saaray min dariiqi moxamed bni fudayl can ilacmash can rajulin can abi saalix mar hadda xadiid khilaafkiisu aada u fara badan yahay a'imadana qaar saxiixiyo iyo kuwo daciifiya isugu jiraan amaa xadiidkan fiqhigiisa wuxuu tusayaa imaamku waa daamina layidhi imaamku marka iyo ma'muumka salaadooda calaaqada ka dhexaysa maxay noqone ayb waxay noqon kartaa wixii haddii imaamku asagoo naqsi naqsi galo ee salaadaas ku saabsan ma'muumka ma u soo gudbayaana arrin labaa loo kala qaadaa marka arrimaha hadday tahay qaladkaasi qalad ijtihaad ku dhisan ma'muumkiina salaadiisii ou asagu taam yeeshay wax ma'muumku ay saamaynaysa male qaladkaas maalan dumaaniinadii oo kale rukni uma arko amase waxaa laga yaabaa faatixadii oo kale baa wax ka naqsi ku jiraa ama waaba xanafiyo faatixada ma akrinayaba qur-aanu iska akrinaa maalan leanna iyagu faatixada ma qabaan rukni inay tahay amase maaliki waaye bismi illaahi raxmaan raxiim maba akrinaya laa siran walaa jahran midna kuma akrinaayo naqsiga ijtihaadka ku dhisan haddii naqsi meesha uu ka yimaado ama taqsiir yacni waxuu noqonayaa de asaga korkiisa imaamka ma'muumkii hadduu asagu bisinkiisa akhristo dumaaniinadiisii la yimaado faatixadiisii akhristo salaadiisii saxay u noqonaya yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim daaminunta marka saas hadday gafaan idinka oo aada idinku toosisaan waa leedihiin salaadiinna waa taam naqsiga imaadana waxaa loo haystaa isaga adiga laakiin salaadaadii waa taam yeelanaysaa ayb meeshaas marka madaahibta xataa waa ku kala duwan yihiin ta'hiirka salaada ma'muumka iyo imaamka isu leedahay wixii sahwi oo kale ka dhashay waxaa laga yaabaa xanafiyadu inay leeyihiin haddii imaamkii sahwi galay dartiis int ama intuu hilmaamayba weyse la-aanuu dukaday waa iloobay isagoon weyse qabinuu salaad dukaday ma'muumiintii weysadooday qabaan waa la tukadeen salaadii markii laga baxayoo xasuustay kulligood ma ku soo celinayaan mase mase imaamka keligiisaa salaada ku soo celinaya imaamka keligiisaa ku celinaya ma'muumiinta ayagu waa u taam salaadooda leanna ayagu weysena waa ku tukadeen ninkan inay weyse ka jaban tahayna ayaga ma ogeyn waxay ogaan karaan oo lagu kallifi karana ma aha laakiin xanafiyadu waxay leeyihin maya dadka dhan waa ku soo celinayaan salaadaas waxaad arkaysaa marka mararka qaar salaad xalay la tukaday iyagoo iclaaminaya nimankan hadda shibil qaara alhindiya salaadii xalay la tukaday weysadii waa is ilowsanaan waxaasaa igu dhacay intii jamaacada ku tukatay ceshaan soo celinaynaa ayuu leeyahay ma taas marka iyada ma calaaqada intaa la eg ma jirta wixii uu og yahay laakiin ma'muumka salaada imaamku inay jaban tahay uu og yahay maku raacayo wixii uunan ogaan karinna laguma kalifin isaga si fiican ha u tukado haddii naqsi imaadana imaamka unbau saameyna adiga salaadaada waa ku taam ayb aad waxaa uga hadlo ibnu taymiya alqawaacid nuuraaniyaha ayuu uga hadlaa alqawaacid nuuraaniya ayb muwaadinkana hadda isagana waa mu'taman waa la aaminay waqtigaa lagu aaminay waa inuu waqtigana yaqaano ilaahayna uga cabsadaa ku dadaalo qaala baabu maa yaquulu idaa adana almu'adinu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa adana almu'adinu mu'adinku hadduu addimo qaala xadaanaa isxaaqu bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun xaa waxadaanaa qutaybatu can maalikin waa sanadkana caali ah can الzuhriyi can caطaaءi bni yaziid alleythiy can abi saciidin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa samictum الnida'a haddaad aadaanka maqashaan faquluu dhaha midla maa yaquulu lmu'adin waxa uu mu'adinku dhahayo kale dhaha marka xadiidkan ma kala qaadin inta mu'adinku ou dhahaa la dhahaya saasaa laga fahma laakiin iطlaaqa ku jiro waxaa qeydaya xadiid kaloo saxiixa ku sugan faquluu midla maa yaquulu lmu'adin ilaa wuxuu leeyahay xayocalataynka maahan xayocalataynku ayaga laa xawla walaa quwata ilaa billah buu dhahaya meesha marka xanaabiladoo kale waxay qabaan iyaga in labadaba la jamciyo kan i kaas xaya cala asalaah markuu yidhaha xaya cala asalaah laa xawla walaa quwata ilaa billah jumhuurkuna laa xawla walaa quwata ilaa billah bisaa la dhahaya qaala wafi lbaabi can abi raaficin wabi hurayrata wumi xabiibata wcabdillaahi bni camrin wcabdillahi bni rabiicata wacaaishata wamucaadi bni anasin wamucaawiya qaala xadiidu abi saciidin xadiidun xasanu saxiix wahakada rawaa macmarun iyo wagayru waaxidin can الzuhriyi midla xadiidi malik bay wariyeen warawaa cabduraxmaan ibnu isxaaq can الzuhriyi hada alxadiida waxau yeelay marka can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata marka wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra sheekhii zuhrina saciidou ka dhigay ibn اlmusayab can الnabiy sal l slam wa riwaayatu maalikin asaxu riwaayada maalik oo mutaabacada wadata asaxsan hadda marka wuxuu diidaya waxay tahay fiiri caطaau bnu yaziid alleythi waxaan u jeedaa malik can الzuhri macmar can الzuhri labaduu maxay dhaheen can الzuhriyi can caطaaءi bni yaziid alleythi can abi saciid cabdiraxmaan bnu isxaaqan oo isagaba khilaaf ku jiro darajadiisa ayaa khilaafay maalik oo wuxuu yidhi marka can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab can abi hurayra musnadu abi hurayru ka dhigay khilaafkaasoo kale marka wuxuu rajaxayaa riwaayada maalik lianna maalik waa ka xifdi badan yahay lowlaa xataa maalik aan la mutaabacay lahayn oo maalik iyo cabdiraxmaan ay iskhilaafi lahaayeen falqowlu qowl maaliguu noqon lahaa marka sidaanoo kale la dhahaayo oo la kala rajaxayana de waxaa shardi ah markaasoo kale itixaadulmajlis majliskii zuhri xadiidkan ku sheegay haddii uu hal majlis ahaa labadoodiina ay iskhilaafeen nin unbaa saxan soo maaha ninka saxan markaa ama akhariya ama xifdi ayaa lagu kala saaraa laakiin hadday majlisku uu mutacadid yahay waa dhici kartaa marka marna in sidaan uu wariye marna sidaan uu wariye qaacido marka mudarid a ma jirto oo la dhahaya taasaa la raacayaa ma jirto qaraa-in iyo sidii la raajix noqotay culamaaulxadiid ku socdaan baabu maa jaaa fi karaahiyati an ya'huda almu'adinu cala aladaani ajraa baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baabyahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati an ya'khuda qofka inuu qaato nicidda la nacay almu'adinu mu'adinku inuu qaato cala aladaani aadaanka uu ku qaato ajran lacag ujro inuu ku qaato de ujradaa la sheegaayo waxay tahay inuu shardisto ee uu yidhaahdo meeqaa laysiinayaa la gorgortamo oo markii dambena marka intaasaan ku shaqaynaa uu yidhaahdo laakiin wixii ay dowladdu maalan usoo goyso oo baytulmaalka laga siinaya ma ku jiro warkan leanna ujro maahan midaas taas ujra maahan waa jucli ama waxa weeyaan wax uu baytulmaalka masaalixdaas caamka baytulmaalku waa laga rabaa ninkaana maslaxo caam u haaya soo ma garani ee waxaa hadda uu ka hadlaya waxay tahay mu'adinku inuu gorgortamo oo uu la gorgortamo dadkii intaasaan idinka qaadaya uu yidhaahdo sidaas ujrada uu sheegaya taas middaa marka karaahiya ku sugan goormay ku sugan tahay lafteeda karaahiyada waxay ku sugan tahay haddii aadaanka ninkaasi mutacayin uu ku noqdo ma ku qaada karo ujro leanna waa farducayn markaas haddii asagu uu ku cayno wax adimi karaba maba jiraanba keligiisaa waqtigii yaqaano maalan isagay waajib ku tahay marka taasoo kale markaa lacag ma ku qaadan karo leanna asagoo salaaddii wax ku qaadanayo kale la mid noqonayna midda labaad waxa ay tahay haddii maalan baytulmaalkoo kale wax laga siiyana dadkaas waa qaadan karaa xaalad kale waxay noqonay baytulmaalna ma leh isagiina waajib keligiis kuma aha dadkaasuu ka mid yahay dad badanoo samayn kara waa jiraan hadde shaqadan aniga maxaa keligay waajib iiga dhig adiga waa ku saarantahay adna waa ku saaran tahay haddii markaas ninkaani haddii uu aadaanka ka tago haddii uu aadaanka laasimo ay ku dhacayso ciyaalkiisii iyo naftiisii inuu u shaqayso waayo markaasoo kale de inuu wadaa'ifta diiniga lacag ku qaato waa bannaanaane ibnu kathiir saasuu leeyahay iyo abuisxaaq shiraazi iyo culimo badan taasaadna moodaa waqtigan inay tahay yacnii ay aada laa'iq u tahay leanna nin adigiiba waa shaqaysanaysaa isagii hadduu kuu xayirmo waa inaa wax siiso marka leanna shaqo muhiimuu kuu haayaa ayb qaala xadahanaa hanaadun wixii marka imaamnimada waa la mid qur-aanka waa la mid la dhigaayo kutubta la akrinaa waa la mid kulli wadaa'if diini a waaye meeshaas unbay ku qulqulaysaa qaala xadahanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadahanaa abu zubayd wahuwa cabharu bnu lqaasim huwa hiqatu can ashcaa wahuwa ashcahu bnu sawaar alkindiyu daciifun can alxasan wahuwa alxasanu bnu abilxasan albasriyu can cuhmaana bni abilcaas qaala ina min aakhiri maa cahida ilaya ina min aakhiri maa shaykii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah cahida ilaya oo igula ballamay rasuululahi sal l salam oo igula dardaarmay an itakid samayso muadinan muadin laa ya'hudu calaa aadaanihi ajran aan aadaankiis wax ujro ah aan ku qaadanaynin xadiidkan waa saxiix isnaadku laakiin waa daciif ashcatu bnu sawaar ayaa ku jiro daciif ah ayb ayb ashcadkan marka axmed shaakir iyo sheekh alalbani iyo waxay u maleeyeen ashcathu bnu cabdilmelik alxumraani inuu yahay athiqa ayb iyagoo marka ibnu xasmina sidaasoo kale ku dhacay ayb waana ashcadkani ashcathu bnu sawaar laakiin xadiidka ariiq laba dariiqoo kaleu ku yimid oo axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i warinayaan marka labadaa dariiqiyo kan laysu geeyo xasanay noqona tirmidina waa kanaayo qaala wuxuu yihi xadiidu cuhmaana xadiidun xasan soo ma arkaysid marka xasan muxuu u yaqaanaa isaga xasanun ligayrihi xadiid daciif ah oo dacfigiisu dhow yahay oo la kabay ayb waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi camalkuna wuxuu ahaaday kan korkiisa ahlucilmiga agtooda karihuu waxay naceen an yaahuda almuadinu muadinka inuu ku qaato cala aladaani ajran aadaanka inuu ujro ku qaato wastaxabuu lilmuadini waxay u sunneeyeen an yaxtasiba fii aadaanihi aadaankiisu inuu ilaahay ajar uga raadsado bes waxna unan ku qaadan wastaxabuudaas fiiri marka meeshaa markaad waxaa weeyaan ujrada xaaraan kama aha lianna hadday xaaraan tahay wastaxabuu ma aynan dhaheen karaahadan marka waa ayaa karaaha aan xaaraan gaarsiisnayn marka lianna xadiidkan yaa si looga fahmo nahyi ma muuqdo leanna wuxuu leeyahy nabiga sal ll ly salam mu'adin samaysa adiga aan aadaankiisa wax ku qaadanaynin marka laguma aadaan lacag laguma qaado karo xadiidka ma dhahaayo in lacag lagu qaato aadaanka waa la reebay ma taallo ninkaaba waxaa lagula dardaarmay war hadaad mu'adin dooranayso mid aan lacag qaadanaynin dooro waa talo fiican dabcan marka xadiidka ma laga fahmayo xaaraan inay tahay ujrada muadinka ayb dadka qaar baa waxay leeyiin ma banaana muadin inuu lacag qaato ujro xadiidkaanay keenayeen marka xadiidkan see u tusaa marka ma banaanada ninkan baa uun lagula taliyey oo la yidhi adiga muadinkaad samaysanayso mid muxtasiba ka dhigo mid kale kama dhigan kartid lagama fahmayo marka mar walbana daliilka iyo madluulka muhiim waayo mudaabaqadooda qaala baabu maa yaquulu idaa adana almuadinu min adducaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yaquulu ou dhahayo idaa adana almuadinu muadinku hadduu aadaano oo min adducaa'i ducaa wuxuu ku ducaysanayaa qaala xadahanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qala xadaana allaythu can alxukaymi bni cabdillaahi bni qays wa huwa almuطalibiyu saduuqun min alraabica can caamir bni sacdin wa huwa caamir bnu sacd bni abi waqaas can sacd bni abi waqaasin can rasuuli illahi sal l slam qaal man qaala qofkii yidhaahdo xiina yasmacu lmu'adina mu'adinka markuu maqlayo wa ana ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه الا ذنوبتيisa waa u dhaafaya ayb xadiidkan muslim baa weri waa saxiix qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi leyt bni sacd can xukaymi bni cabdillaahi bni qays xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa de muadinka ducooyinka ama waxyaabaha la dhahaya tanaa ka mida markuu dhammeeyo ayuu sidan dhahayaa وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا باب منه أيضا باب أي هذا كان باب باب ويان منه مما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء أيضا قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وهو البخاري وثقه النسائي وابن عدي وإبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب والجوزجاني جوزجاني كان مركا أحوال الرجال كتاب له لي جرحية تعديلك كهدله شيخ أبي داود نسائي ترمذي وثقه النسائي طيب wakaana axmedu yukaatibuhu wayukrimuhu ikraaman shadiidan imaam axmedna warqad bay isu diri jireen oo yani waa warqaday isu diri jireen waana ikraami jireen waraaqahaas bay marka isu diri jireen waana isjeclaayeen qala xadaثna caliy bnu cayaash wahuwa اlbukhariyu wahuwa alximsiyu min kibaari shuyuukhi اlbukhaariy qaala xadaثna shucayb bnu abi xamza waa ninka inta badan abulyamaan uu ka wariyo qaala xadaثna mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu اlahi sal ا ly slam man qaala qofkii yiraa xiina yasmacu nidaaa aadaanka markuu maqlo allaahuma rabba haadihi dacwati taama allaahuma yaa allahu allow rabba haadihi dacwati dacwadan tan ah saaxibkeeda ahaayow dacwada attaamati dhammaystiran marka haadihi dacwa dacwadu maxay tahay waa towxiidkii laa ilaha illa allaahu marka laa ilaha illa allaahu qur-aankay ka mid tahay waa ku jirtaa haddii marka la yidhaahdo rabba haadihi dacwa dacwadan oo laa ilaaha ila allaahu allihii abuuray haddii la dhaho hadda qur-aankii baa makhluuqa meeshaas ka imaan karta walidaalika ibnu rajab fatxulbaariga owsaaci wuxuu ka keenay uu yidhi rabbadan bimacnaa saaxib rabba haadihi dacwati taama yacnii saaxiba haadihi dacwati taama kelmadan towxiidka saaxibkeed allaha ay ka timid xaggiisa abuuray ma la dhahayadii la yiraahda waxaa imaanaysa marka wax qur-aankii kamida in la leeyahay waa makhluuq leanna mar haddii rabbi uu isu idaafeeyey waxaa soo degdegaysa iyadu inay marbuub tahay marbuubnimana hadda looma jeedo iyado marbuub maaha marbuub iyo makhluuq isku mid wasalaati alqaa'ima salaadan taagan aati muxamadan si muxamed alwasiilata wasiila si alwasiilata marka wasiila unbaa la leeyay leanna waa magac ay leedahay darajo nebigu uu qaadanayo cid kalena aysan qaadanayn walfadiilatana si wabcathu maqaaman maxmuudan soo bixi maqaam lagu mahadiyo alladii wacadtahu aada u yaboohday ilaa haddii sidaa uu yidhaa xallad lahu shafaacatu yowma alqiyaama shafaacadii waa ku degaysaa qiyaamaha qala xadiidu jaabirin xadiidu xasanu gariib min xadiidi moxamed bn lmunkadir laa naclamu axada rawaahu hayra shucaybi bni abi xamza hadda fiir hadda qaraabada waa nisbi meeshaan hadda wuxuu ku leeyahay xadiidun xasanu gariib mabuuca saxiixun xasanun gariiba ku dhacday markaasuu yidhi gariibun min xadiidi moxamed bni lmunkadir laa naclamu axada rawaahu hayra shucayb yani moxamed bnu lmunkadir xadiidkaas kama aynan warinin ilaa shucayb bisaa ka wariyey shucayb ibnu abi xamza marka waa qaraaba oo nisbi ah sida kale xadiidka qariibkuma ah duruq badan uu leeyahay laakiin moxamed ibnu lmunkadir marka la fiiriyo qariibuu noqonaa dhinacaas qaraabada marka nisbiga ariib nisbi ah miaal noqon kara qaala baabu maa jaa fi ana adducaaa laa yuraddu bayna aladaani waaliqaama baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa yimid fi ana adducaaa ducada laa yuraddu lama soo celinayo bayna aladaani waaliqaama aadaanka iyo iqaamada dhexdooda qala xadaanaa maxmuudu qaala xadaanaa wakiicun cabdurazaaq waabu axmed wa abu nucaym wakiic waa la yaqaanaa ibn ljaraax cabdurazaaq waa ibnu hamaam asancaani abu axmed waa azubayriyu maxamed bn cabdillahi bn zubayr abu nucaymna waa alfadl bnu dukayn qaluu xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can zaydin alcamiy can abi iyaas mucaawiyata bni qura can anas bni malikin qaala qaala rasuulu lah sal l slam adducaau ducada laa yuraddu lama celiyo bayna aladaani waaliqaama aadaanka iyo iqaamada dhexdooda qaala xadiidu anasin xadiidun xasan bacd lmabuuc waxaa ku dhacay xasanun saxiix waa xasan laakiin makhduudaadka marka ma leh saxiix ma ku jirto ibnu sayidinaas iyo mubaarak fuuri sharxoodana ma leh saxiix alxaafid ilmizina saxiixaas ma sheegin tuxfatul ashraafka ayb marka xadiidun xasan ayb isnaadka marka dacfi ku jiraayo zayd alcami waa zayd bnu alxawaariy ninkaas baa marka dacfi ku jiraa dartiisaana xadiidku ou xasan u noqona duruqdaas iyo kala duwana uu ku yimid qaala wqad rawaahu abu isxaaq alhamdaniyu abu isxaaq alhamdani kee waay man yarif abu isxaaq sabiici camr bnu cabdillaahi alhamdani marna abu isxaaq sabiiciyaa la leeyahay mar abu isxaaq alhamdani baa laleeyahay camr bnu cabdillaahi buu ku dhaha marna waa hal nin waxaas can burayd bni abi maryam can anas can الnabiy sal l l slam mila hada xadiidkan oo kale qaala baabu ma jaءa kam farada allahu calى cibaadihi min aلsalawaat aadaankiibuu intaas uga baxay salaadihiibuu hadda gelaya imise buu alla farad yeelay addoommadiisa ku farad yeelay oo min asalawaati ka mida salaadaha qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa wa huwa aduhliyu saaxibu zuhriyaat ayaa la yidhaha axaadiidta zuhri buu aad u yaqaanay kitaabna waa ka alifay qaala xadaanaa cabdurazaaq wa huwa bnu hamaam asancaaniyu qaala ahbaranaa macmaru can izuhriyi can anas bni malik qaala furidat cala nabiyi sal l slam leylata usriya bihi habeenkii nabiga la dheelmiyey waxaa lagu farad yeelay alsalaatu salaadii hamsiina xaal ay tahay konton iyadoo ah uma nuqisad waa la nuqsaamiyey xataa jucilat khamsan ilaa shan laga dhigay uma nuudiya waa la dhawaaqay yaa muxamadu inahu shanigu wuxuu yahay laa yubadalu lqowlu ladaya aniga agtayda warka laguma bedelo ma la bedelayo wa ina laka waxaa kuu sugnaaday bi haadihi alkhamsi shantan waxaa kugu sugan hamsiina konton ajir konton salaad marka adda takhfiifka ilaahay ugu talagalay uu noo sameeyey nabiyullaahi muusana kula teliyey nebiga sal l slam maxaa yeelay markaasna waa ka khibro badnaayoo dad buu soo arkay marka anaa arkay uu yidhi dadku intaan konton ma qaadi karaan dadkan waa la soo waday waa la soo waday shantan baa hadda arkaysaa dadkii qaabkay ku tukanayeen kuwa tukado qaabkay ku tukanayeen kuwa aan tukanin iska badahnaallahmustaan qaala wafi lbaabi can cubaadata bni saamit wa طalxata bni cubaydillaahi wa abi qataada wahuwa alxaaris bnu ribciy wa abi darin wa malik bni sacsacata wa abi saciidin alkhudriy qaala xadiidu anasin xadiidu xasanu صaxiixu gariib ayb baabun fi fadli salawaati اlhamsi shanta salaad fadligooda qala xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa asacdiyu qaala ahbaranaa ismaaciil bnu jacfarin wa huwa alqaari maxamed bnu jacfar oo la dhashay can ilcalaa'i bni cabdiraxmaan wahuwa alxuraqiyu can abiihi can abi hurayrata ana rasuula lah sal slama qaal asaaniidda in badan waa soo marnayba hadda wax yar unbaa qof qof iyo can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala salawaatu lhamsu shanta salaad waljumcatu ila ljumcati jumco ilaa iyo jumco kafaaraatun weeyaan dembi dhaaf waayo limaa beynahunna inta dhexdooda ah bay dembi dhaaf u yihiin maa lam tuqsha haddaan la daboolin oo aan la korin alkabaa'iru dunuubta waaweyn hadii dunuubta waaweyn la yska ilaaliyo salaadii jumco ilaa jumco shanta salaad waxay dembi dhaaf u noqonayaan qofku wuxuu kasbado dunuubta sakaa'irta yani iyaga kaa dembi dhaafkaaga qaala wafi lbaabi can jaabirin wa anasin waxandalata alusayidiy xandalata bnu rabiic bni sayfiy waay alusayidiy weeyaan marka saas u dabdisan yahay qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix hadda xadiidkan marka salaadaha shantaa fadligooda waa yaa ku jiro baabu maa jaaa fii fadli ljamaacati jamaacada fadligeeda waxay ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan can cubaydillaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sal l l salam salaatu ljamaacati salaada jamaacada tafdulu way dheer tahay calaa salaati rajuli qofka salaadiisii korkeeda ayay dheeraanaysaa waxdahu keligii uu tukado bisabcin bay dheeraanaysaa wa cishriina labaatan iyo toddoba darajatan min darajatin salaada jamaacada waxay dheeraanaysaa midda qofka uu keligii tukado labaatan iyo toddoba darajo qaala wfi lbaabi can cabdillahi bni mascuud waubay bni kacbin wamucaadi bni jabal waabi saciidin waabi hurayrata waanas bni malikin qaala xadiidu bni cumara xadiidun xasanun saxiix wahaakada rawaa naaficun can ibni cumar tii hore yaa naafic can ibni cumar saas uu wariyey can inabiy sal l slam anahu qaala tafdulu salaatu ljamiici calaa salaati rajuli waxdahu bisabcin wacishriina daraja wacaamatu man rawaa can nabiyi sal l salam dadka nebiga ka wariyay badankoodna inamaa qaaluu hamsin wacishriina ayay dheheen labaatan iyo shan ila bna cumar maahne fa inahu qaala bisabcin wacishriin marka ibna cumar waa ka ansaxday labaatan iyo toddobadan marka labaatan iyo toddobadana waa jirtaa shan labaatankana waa jirtaa ibnu xajar marka wuxuu isku dayaa inuu jamciyo oo wuxuu yidhahdaa de mararka qaar salaadaha midnayn shan iyo labaatan laga helaa laga yaabaa midna labaatan iyo toddoba in laga helaa laga yaabaa waxayna u laabanaysaa sida uu qofka u khushuuco waqtiga horeo masaajidka u yimaado meesha uu ku tukanayo jamaacada tira badnaanteeda waxyaabahaas wax ku xiran weyn oo ninkanoo jamaaco tukaday iyo mid kaloo jamaaco tukaday inay kala ajar badan yihiina laga yaaba midna labaatan iyo toddobada la siiy midna shan iyo labaatan shay marka macnahaas u laabanayana wayn ibnu xajar saasuu yiri fatxulbaariga qala xadaana isxaaq bnu muusa alansaariyu qala xadaana macnun qala xadaana maliku can ibni shihaab can saciid bni lmusayab can abi hurayrata waa xadiid abi hurayra ana rasuula اllahi sal slam qaala ina salaata arajuli fi ljamacati uu ku tukado taziidu calaa salaatihi waxdahu salaadiisa uu keligii tukado way dheeraanaysaa bihamsati wacishriina juz-an shan iyo labaatan qeyb qaala hada xadiidu xasanu saxiix ayb halkan marka hadda salaaddii jamaacadaa fadli badan qofka salaadda uu keligii tukado bacdi riwaayaatna waxay ku daraayaan wafii suuqihi midda uu ku tukado suuqan hadda waxaa laga wadaa midda oo lagama wado masjid suuqa ku dhex yaalla ninkii ku tukado wax ajara mehelaya lagama wado fii suuqihi meesha uu ku ganacsanayo hadduu isaga tukaday ama meesha salaada laga adimayaba unan aadino isaga iyo qof kale iyo hadday iskula tukadaan tukaanka ama meelaha u joogo baabu maa jaaa fi man yasmacu nidaaa falaa yujiibu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa yimid fii man fii shani man qof shanigiisa yasmacu nidaaa aadaanka maqlaya ama fii xukmi man yasmacu nidaa qofka aadaanka maqlayo falaa yujiibu aan ajiibaynin aan ajiibaynin macnaha hadda lagama wado aan ka daba dhehaynin muaadinka waxau dhaho falaa masaajidka imaanaynin wa hadda qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa wakiicun can jacfar bni burqaan wahuwa saduuqun yahim saduuqun yahim fi xadiidi الzuhriy hadda laakiin zuhri kama warinayo akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab اlmufrad wmuslim wاlarbaca can yaziida bni اlasam yaziid bnu اlasam waa ibnu ukhti maymuuna maymuuna walaasheedaa dhashay maymuuna bint اlxaarith um اlmu'miniin ayaa habaryar u ah ayb waxaa la yidhi yuqaalu lahu ru'yatun nebiguu arkay waa layidhi walaa yahbutu laakiin ma sugna taas hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim walarbaca can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura inaan amro fityatii kuwa aniga dhallinyaradayda an yajmacuu inay iisoo ururiyaan xusama alxatabi waxaan hamiyey an aamura fityatii inaan amro an yajmacuu inay iisoo ururiyaan inaan amro xusama alxatabi xaabada xermooyinkeeda uma aamura bisalaati salaada aan amro fatuqaama la aqimo ma la oogo uma uxariqa aan gubo calaa aqwaamin dad korkooda laa yashhaduuna salaata salaada aan soo xaadiraynin ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa de waciid aad u daran sidaan oo kale nebigu waxa uu u hamiyey yacni waa sunno xoogaa waa ninkii sameynaa jiro ilaa ninkii ka tagana dembi ma leh xoogaa waa adag tahay leanna dembi ma leh iyo waa ciqaabaya gurigan ku gubaa way kala fog tahay walidaalika xadiidkan wuxuu daliil u yahay fii wujuubi ljamaacati jamaacadu inay waajib tahay salaada jamaacada bukhaarina waxaan u malaynaya waa baabaystayba wujuub ljamaaca u baabaystay wujuubkeedana aad buu daahir u yahay inkastooy culummadu u badan yihiin waa sunno qaar badan ay saas dhahayaan qaar waa fardu kifaayaba ay dhahayaan xadiidkan iyaga marka kuwaas waxay ku xambaarayaan bacdi duruqihibaa waxaa ku jirta jumcada jumcaduna waa waajibay dhahayaan iyaga marka ama waxay leeyihiin dadkan dad si gaara nebiga u yaqaano munaafiqiina iyay ahaayeen waxyaabahaas dhan marka xujo oo xadiidka laga horkeeni karo ma noqon karaan bacdi alculamaana de wujuubkiibay aad ayagana intay ka badiyeen adkaynta ayay waxay gaarsiiyeen oo yidhaahdeen salaadda haddaan jamaaco lagu tukanin cudurdaar la-aan maba ansaxaysaba salaada jamaacadu shardi uma aha fii sixati salaa waa waajib sidiisa u taagan waay laakiin sixada salaada ansixitaankeeda shardi uma aha sida xooga badan waxaana ku tusaaya inay sidaa tahay dhowr xadiid kii aan hadda soo marayn salaatu ljamaacati tafdulu calaa salaati alfadi bisabcin wacishriina daraja marka toddoba labaatan iyo toddobo jamaacada laga helo keligiis ninkii tukadana maxaa loo sugay hal darajo haddaan wax laga aqbalin ma hal darajo loo sugi lahaa xataa meeshaas marka daliil baa ku jira ibnulqayim markaa de arrinkaa inuu dafciyo isku dayey markaasuu yidhi afdalu min salaati alfadi wa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi buu yii afcalu tafdiil oo aan baabkiisii ku soconin waayo wuxuu tusaale usoo qaatay marka asxaabu ljannati yowmaidin khayru mustaqaran wa axsanu maqiilan asxaabuljannada maalinta qiyaamaha iyaga ayaa ka wanaag badan xagga qayluulsiga iyo seexashada ahlunaarka ka wanaag badanaa layidhi marka inay wanaag haystaan maa ka dhalanaysa ahlunaaru ee kaas qaraa inaad tilmaami kartaba maogtaa laakiin afcalu tafdiil laysa calaa baabihi marka qofka uu dhahayo isaga waxaa laga rabaa waxu uga saaray baabkii afcalu tafdiilka waxa uu uga bixiyey daliil inuu keeno marka male axaadiis xoogaa dacfi ku jira iyo laa salaata lijaari lmasjidi ilaa fi lmasjid iyo kuwa dhanna dacfi baa ku jira aad buu u dooday kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikihaa niqaash dheer buu galay ibnu teymiya laftiis waa ka agdhow yahay waxay leeyiin haddaan cudurdaari jirin salaadba maba ansaxaysa labadii nin ee gurigooda kusoo tukatay ee masaajidka soo haleeshay nebigoo salaad ku jira iska fariistay nebiga muxuu ku yidhin haddaad guryihiina kusoo tukataan salaada u qiray nebiga ferin oo aad masaajidka timaadaan iyadoo la tukanayo wuxuu yidhi tukada sunna idiin noqone tii hore marka haddaysan dhicin waajib dhacay haddaynan ahayn tan sunno maxaa looga dhigayna marka salaadu waa ansaxaya laakiin qaladu ku jiraa ninka hadduunan cudurdaar qabin cudurdaarka de jamaacaduna kutubaha fiqiga aad u sheego cabsida iyo jirada iyo maal iyo naf inuu ilaalinayo qofkii maalan waxyaabo badan baa marka cudurdaar noqon karo jamaacada aan lala xaadirayn qala wfi lbaabi can ibni mascuudi abi darda wbni cabaas wmucaadi bni anas wajaabirin qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix qala waqad ruwiya can gayri waaxidi min asxaabi nabiy sal l slam anahum qaaluu man samica nidaaa qofkan aadaanka qofka aadaanka maqlo falam yujib aan ajiibin falaa salaata lahu salaad ma leh wa qaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen hada cala altaqliidi wtashdiid waa kaas falaa salaata lahu waxaa laga wada adkayn iyo si qofkan jamaacada usoo aado iskagana ilaaliyo jamaaca la-aanta walaa ruksata liaxadin qof rukso uma haysto fii tarki ljamaacati jamaacada ka tegisteeda ilaa min cudrin cudurdaar inuu qaba maaha qaala mujaahidun wasu'ila bnu cabaas can rajulin baa la su-aalay yasuumu nahaara maalintii soomaaya wayaquumu leyla habeenkiina istaagaya salaatuleyl laa yashhadu jumcatan walaa jamaacatan jumco iyo jamaaca midna ma imaanayo waa iska khalaaweeya berigii hore waxaan arki jirnay meelaha qaar masaajidda qaar meel hooso dhulka hoostiisa ku ooli jirta meeshaasuu gelaa marka qofbaa afartan maalin isaga jiraayo salaada masaajidka xataa uu ku dhex jiro ma u soo baxayo qofkan maxaa dhacay khalaawo ku jiraayaa laleeyahay masaajidda dhulkan meelahan koonfurta iyo masaajid badanaa u samaysanba saas xataa kaas camal waayo waxaa hadda laga hadlahay laa yashhadu jumcatan walaa jamaacatan faqaala waxau yidhi ibnu cabaas huwa fi nnaar ninkaas finaaruu ku jiraayo huwa fi nnaar isagaa towjiihin doono qaala xadaanaa bidalika hanaadun qaala xadaana almuxaaribiyu can leythin can mujaahid can ibni cabaas waay ka bacdina sanadkii ayuu gadaal ka sheegay ayb leythnad waa leyth bnu abi sulaym waa daciif isaga qaala wamacna alxadiidi xadiidka macnihiisa anlaa yashhad aljamaacata waljumcata inuunan jamaacadii xaadirin jumcadana xaadirin ragbatan canha nacayb ou nacaayo dartiis waistikfaafan bixaqihaa fududaysi ou fududaysanayo war waxaan inaga dadkaas caamada loogu talagalay waa gaalnimaba taas salaada caamadaa loogu talagalay haddaad tira anagu waa ka baxnay ee waxaas shaqadii baatiniyada iyaga markaasna waxay ka wadaan bani aadamkiibaa darajatul uluuhiya gaaray de ilaahna ma tukanayo isaga dabcan shaydaannimo aad u weyn waxa ibnu carabi aaa'i ou dhigdhigi jiray iyo futuuxaadka iyo ku dhigi jiray alcabdu rabun warabu cabdun leyta shicri man ilmukalafu adoonku waa rabi rabi waa adoon yaa mukalaf yiri labadood baabkaas marka waxaan qofku baabkaas hadduu gaaro salaadii ma tukanayo iyagii dadka waxay moodayaan karaamo inay ka wadaan karaamo maahan ilaahnimaay isgaarsiinayaan ilaahna ad waxa waye isagmaa isu sujuudayan ayb caqaaid marka wixdatulwujuud iyo alle iyo addoonkiibaa itixaad sameeyo isku darmay halay noqdeen maa hama fi lkowni ila allah wax kasta ilaah waaye baabab aada khatar u ah waay culimada marka ay gaalnimoba gaarsiiyeen waistikfaafan bixaqihaa wa tahaawunan bihaa iyo fududaysi marka uu fududaysanayo qofka u yeelo baabu maa jaءa fi rajuli yusallii waxdahu huma yudriku ljamaacata wuxuu ku yimid qofka keligii tukanayo waxdahu keligiis tukanayo uma yudriku ljamaacata kadibna jamaaco soo haleelayo guriguu kusoo tukaday masaajid ku yimid jamaaca u arkay qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa hushaym wahuwa bnu bashiir qaala xadaanaa yacla bnu caطaa wahuwa alcaamiriyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juzi اlqira'a wmuslim wاlarbaca qaala xadaanaa jaabir bnu yaziid bn اlswad wahuwa الsuwaa'iy saduuqun akhraja xadiidahu abu dawuud wالtirmidiy wالnasa'iyu can abiihi abiyi waa saxaabi qaala shahidtu maca nabiy sal l slam xajatahu nebiga xajkiisii baan la joogay xaadiray fa sallaytu macahu waxaan la tukaday salaata subxi salaada subax fii masjidi alkhayf masjidulkhayf waa masjidka ku yaalo jamaraadka meesha jamaraadka masjidka ku yaalo jamratu suqraada u dhow yahay toddobaatan nebi baa ku tukataa leeyihi falamaa qadaa salaatahu salaadiisii marku dham gutay inxarafa waa soo leexday faidaa huwa birajulayni laba ninbowba arkayba fii ukhra alqowmi dadka gadaashooda joogaan lam yusaliyaa macahu aan la tukanin faqaala wuxuu yidhi nabiga calaya bihimaa ii keena fa jii'a bihimaa waa lala yimid turcadu faraa'isuhumaa iyada oo ay sararahoodu ay jardhaynayaan oo ay jaraynayaan ama ay dibaaxanaysaan faraa'isuhumaa marka faraa'istu waxay tahay garabka iyo yacni dhinaca hilibka u dhexeeya soomaaliga waa un sararta soo maana yaa marka dibaaxinaysa qofku markuu cabsadana meelahaas ama meeshan garabka ka hooseyso ee muruqa leh ee qofku markuu cabsadoo kale ama dibaaxinaysa faqaala wuxuu yidhi maa manacakumaa maxaa idinka reebay an tusalliyaa macanaa inaad nala tukataan faqaala waxay yidhahdeen yaa rasuul allah inaa kunaa qad sallaynaa waa tukanay fii rixaalinaa xaafadeenna gurigeennan kusoo tukanay guryaheenna qaala falaa tafcalaa ha samayninina idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa haddaa kusoo tukataan uma ataytumaa masjida jamaacatin jamaaco masaajidkeed aad timaadaan fasalliyaa macahum la tukada fa inahaa lakumaa naafila sunna idin tahay masjida jamaacatin marka maxaa looga ixtiraazana ninkan gurigiisa kusoo tukaday guri kalou yimid masaajid ma imaanin guri kalou yimid ama tukaan nin leeyahay laba ninaa ku tukanaysa ama saddex ama afar yaa ku jamaacaysanayso isagana marka ma laga rabaa inuu la tukada maya waa iska fadhin karaa markaas uma ataytumaa masjida jamaacatin maba imaaninba masaajidkii iyadoo la tukanayo arkay banaanka iska fadhiistay ma soo gelin masaajidkii hadii laakiin masjidkii uu soo galo inuu iska fadhiisto meel taasaa la diidaa waxaana loo diidaa waxay tahay macno waxaa kasoo degdegi kara meeshaas fitno ninkan in salaada imaamka uu diidan yahay dadkan inuu gaalaba u arko fitnadaas dhanaa la diidan muslimka marka midnimadiisaa la ilaalina wada jirkooda marka masjida jamaacatin markii la yidhi meelaan masjid ahayn laakiin iyada marka meeshaasi shaki maba imaan karan qaalo fi lbaabi can mixjanin wayaziida bni caamir qaala xadiidu yaziida bni lswad xadiidun xasanun saxiix qaala wahuwa qowlu gayri waaxidi min ahli اlcilmi waayo bihi yaquulu sufyaanu washaaficiyu axmedu waisxaaqu qaluu ida salla arajulu waxdahu qofku hadduu keligiis tukado uma adraka aljamaacata uu soo haleelo fainahu yuciidu salawaati kulahaa salaadii dhan waa ku celinaya fi ljamaacati salaada la tukaday markaas waay dabcan kuwii ka horeeyey ma laga hadlayo waidaa salla rajulu ninku hadduu tukado almaqriba waxdahu maqribka hadduu keligii soo tukado uma adraka aljamaacata jamaacadii uu haleelo qaaluu waxay yidhahdeen fainahu yusaliiha waa tukanayaa macahum iyaga wayashfacu birakcatin hal ragco ayuu tukanayaa markii la salaamo noqsadoo kale ayuu istaagayaa mid kale ku daraan maxay ka wadaan marka macnahaas iyagu waxay leeyihin maqribku wuxuu witir ka dhigaa salaadii maalintii lasoo tukanayay salaada habeenkiina waxaa witir ka dhigo witriga aakhirka laga tukanayo salaadaha dhan marka maalin habeen witiray kusoo dhammaanayaan ninkan marka hadduu maqrib saddex soo tukaday halkan uu yimaado saddex kala tukado ee lix waayo soo maana salaadihii marka witir ma u noqonayso si ay witir ugu noqoto hal kale ha ku daro ayb waa la fahmaan umalayna walatii sallaa waxdahu tii uu keligiis tukadana hiya almaktuubatu cindahum ta horaa maktuuba ah oo farad noqonayso meesha mar yaa midda horaa farad noqonaysa meeshan marka waxaa laga qaadanayaa salaadahan marka qofka soo tukado gurigiisa hadduu kusoo tukado dabadeed masaajidka yimaado iyadoo la tukanayo meel iska fadhiista maaha dadka qaarna waxaa laga yaabaa marka masaajidka salaada inta lagu jira inaynanba tukaninba iyagoo masaajidkii dhinac ka fadhiya ama iska taagan ama dano kale u jooga ayb waxyaabahaas dhan uu marka uu diidaya iska fariiso adiga maya maya maya maya fariiso maya darsigaa socdo fariiso xadiidka xadiidaas socdo dhegeyso ama iska tag allah almustaan masaajidkii wax lagu akhrisanaya dadka lagu waxayna ayb marka wuxuu leeyahay wayashfacu birakcatin walatii sallaa waxdahu midda uu keligii tukadanay hiya almaktuubatu cindahu qaala baabu maa jaءa fi ljamacati fi masjidi qad sulliya fiihi maratan baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fi ljamaacati jamaacada xugunkeeda fii masjidin masjid dhexdiisa lagu jamaacaysto qad sulliya fiihi maratan oo hal mar lagu tukaday yani jamaacadii waa tukatay jamaacada labaad ayuu rabaa inuu ka hadla hadii masjidkii jamaaco lagu tukaday dadkii soo daahay oo kale jamaaco labaad ma samayn karaan masaladaas baabaysta qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan can saciid bni abi caruuba can sulaymaan annaajiy wahuwa sulaymaan اlswad annaajiyu saduuqu akhraja xadiidahu abu dawuud wtirmidiyu can abilmutawakil wahuwa abilmutawakil annaaji caliy bnu daawuud caliyu bnu daawuud annaaji asoo marnay can abi saciidin qaala abi saciidin alkhudri jaaa rajulu nin baa yimid waqad sallaa rasuulu llahi sal l slam iyadoo nebigu uu tukaday salaaddii jamaacada laga baxay faqaala wuxuu yidhi ayukum kiinee baa yatajiru ka tijaaraysanaya calaa haadaa kan ninkan yaa ka ajarsanaya ajar yaa ka raadinaya ninkan faqaama rajulu nin baa u kacay fasallaa macahu waa la tukaday fasallaa macahu wou la tukaday xadiidkan marka waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa jamaaco labaad in masjidka laga oogi karo haddii jamaacadii hore ay tukatay dad soo daahay ay yimaadaan hal nin ayaa yimid meeshan nebigu jamaaco u sameeyey ninkaas nin jamaacadii la tukaday u yidhi yaa ninkan wax ku sadaqaysto oo inta jamaaco u sameeyo si uu ajarkii jamaacadana u helo ayb meesha marka waxay ku tusaysaa jamaacadii labaad marka in la ogol yahay xadiidkan marka baabka tarjamada iyo xadiidka feeri marka waxaad moodaa marka xadiidkan inuu munaasab u yahay tarjamadan ayb dadka qaar aan ogolaynoo kale waxay leeyihiin suuradan waa la ogolyahay ku dhahay maxay tahay suuradan marka suuradan waxay tahay nin jamaacadii hore ku jiray inuu la tukado nin keligiisa oo bannaan tahay laba isla socota laakiin ma banaana hada taxakum waa iska taxakum lan maxaa yeeley maxaa cillo ahoo ku jiro cilladu waxay ku leeyihin ninkan waxbau haystaa ninkaas kale waxbau sii karaa muxuu siin karaa ninkan labaatan iyo toddobadiisii mau qeyb ka sii rabaan maahan saas dooda marka sheekh ilalbanina marka taasoo kale aad moodaan marka ma xoog badna xadiidkan marka isaga wuxuu leeyahay masalada aan ka hadlayna daliil uma aha annaga waxaan ka hadlaynaa le dad hal mar wada yimid masaajidka taas marka ma ahan yani waxaa laga hadlayaa waxay tahay masjidkanoo jamaaco laga oogay raatiba jamaaco labaad ma laga samey karaa nin kuwo ku jiray iyo kuwo bannaanka ka yimid ha sameeyaan ama kuwo bannaanka iskala yimid ha sameeyaan jamaacadii marka suuradeedii waa la helay midda kale anas ibnu maalik radia allaahu canhu bukhaari wuxuu wariyey masjid laga tukadayu yimid waa waa adimay waa aqimay jamaacu ay ku tukadeen isagii asxaabtiisa nin marka meesha laga soo qabtay salaadana ma jirin isagaa tujiyey dad la socday iyo isaga bukhaariga marka isaga wuu keenaa taas waxay leeyihiin marka dadka aan ogolayn masjidkaas waxaa lagu xambaaraa masaajid suuq ama masaajid aan imaam raatiba aan lahayn waxaas waa iska ixtimaalaad bal xadiidka duruqdiisa waxaa ku soo aroortay masjid xaafadeed inuu ahaa masaajidka masjidu bani zureyq aa soo aroortay masjidka haddii xaafad loo nisbeeyana waa masjid jamaaco raatiba le ayb marka qofka hadduu mas'ale isaga aamino mas'aladaa wixii kasoo horjeeda nas kastoo loo keeno ixtimaal ixtimaal ixtimaalu ku dafcinaya ixtimaalku marka yaa isku ogna masalada nacam khilaaf waa ku jiraa laakiin xadiidkan a'imadii salafka waa u deliishadeen masalada qala wfi lbaabi can abi umamata wabi muusa wاlxakm bni cumayr qala wxadiiu abi saciid xadiiu xasan qaala wahuwa qowlu gayri waaxidin weeyaan min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam oo asxaabta rasuulka ah wagayrihim min attaabiciina qaluu laa ba'sa an yusaliya alqowmu dhib male dadka inay tukadaan jamaacatan fii masjidin masjid qad sulliya fiihi jamaaca jamaaca lagu tukaday wa bihi yaquulu axmadu iyo wa isxaaq wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen oo min ahli lcilmi ka mid ah yusaluuna furaada keli keli bay u tukanayaan wabihi yaquulu sufyaan bnulmubaarak wamaalikun washaaficiyu yakhtaaruuna waxay dooranayaan alsalaata furaada salaada in keli keli loo tukado ibnu rajab wuxuu leeyahay iyaga marka waxay ka cararayaan uu leeyahay fitno waqtigii dambe oo dagaaladii iyo dadkii u batay waxaa laga cararayaa marka qolo walba mabda takfiir uu ku jiro inay ka faa'iideysto masaladan oo jamaacada hore aynan soo aadin mid dambe ayagu ay camirtaan marka arrinkaasna marka arrin xumaan watan ayuu noqonaa haddii marka taas laga aamin yahay xadiidka horaa lagu soconaa sidaasoo kaleu ishaaraa ibnu rajab fatxulbaariga ibnu mascuud baa laga wariyaa isagu inuu yacni keligiis tukaaday haddana saasoo ay tahay sanadkaas waxbaa laga sheegaa inqidaac inuu ku jira adee marka hadday dadku un tukadaan waa leeyihiin ninkii aan qabin sidaas ama aan arkayninna isaguna keligiisu iska tukana in laysku buuqa laakiin xaq maaha kanna uu yiraahdo jamaacada lama ogola bidcada ka bixiya masaajidka maxay tahay bidco kutubtii islaamka ha qorayseen bidco ma jirto meeshaas marka bidco kama jirto ninkii isaga ku qanacsan keligiis inuu tukadana maaha in la rabsheeyo oo la yidhaha diin cusub waayo iyo waxaan ma aqoo jirin iyo in la dhaha maaha waa masaa'il marka nin walbaa ra'yi ay dhici karto inuu ka qaato ayib macnahaasaa marka uu baab ka dhigtay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed